magaalada duuble waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanaya dhalinyarada baranaysa cilmiga caafimaadka kuwa oo wax ka beddelaya baahida ama daboolaya baahida loo qabay caafimaad la-aanta qaar ka mid a dhalinyarada baratay cilmiga caafimaadka oon waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey baahida loo qabay caafimaad ay dabooleen dhalinyarada deegaanku maxamed abuukar aadan maasha allah si guud ayaan uga qaadanay anagoona anagoo nahnay dhalinyarada magaalada dhoble usoo baxday oona baratay caafimaadka marka waayo waxaan furnay xarumo badan oo caafimaad ka mid ahay oo bahda baahi- baahida dabooshay shacabka abdullahi sulub waxaan ahay dhalinyarta ku nool degmada dhobley ma garanaysaa ee aqoonta caafimaadka baratay kuna shaqaysata kolley degmada dhobley caafimaadka markii la dhaho aada buu ma garanaysaa ugu badan yahay caafimaadkuna waa waxyaalaha asaasiga nolosha bili-aadamka ma garanaysaa ee een hadda la dhihi karo waa waa ay waa ay ku nool yihiin waxay u doorbidayaan dhalinyartu een een caafimaadka waxyaalaha waxaa weeyaan inay naftooda ayagu ay ay ku difaacaan iyo inay bulshadooda wax ugu qabtaan marka sida hadda barefadka oo kale barefadada een ma garanaysaa ee caafimaadku aad bay u badan yihiin markii laga fi- markii loo fiiriyo een meelaha kale ee ama hay-adaha oo kale ama ma garanaysaa ay dowladdu caafimaadka ay samayso waxaa aada uga badan caafimaadka een barefadka loo leeyahay dhalinyartu ay samayso marka baahiyaad fara badan oo ay dhalinyartu dabooshay oo caafimaad xagga caafimaadka ayaa jira wallaahi waxaa sabab ah inay caafimaadka dhalinyartu ay bartaan marka ay ka baxaan secondary waad ogtahay oo wadankeena wadan iska burbursan soddon sano iska burbursanaa Een, haddii kuliyadaha kale sida aqoontiga oo kale ama xisaabaadka ama magaranaysaa i t-ga kuliyadahaas een, hadday dhalinyartu intay soo bartaan afar sano ay digrii kusoo qaataan ay isdhahaan shaqa ad heshaan badanaa ma helayaan ama shaqa hadday helaan lafteeda wax iska nasiiba laakiin shaqa deg deg oo markaas ay helayaan ma jirto caafimaadka marka waxay u baranayaan dhalinyartu badanaa ee ku kalifa waxaa waaye inay noloshooda asaasiga ay ku difaacaan Ee, ma garanaysay inay ayagu wax isku dardarsadaan oo ay een, sharer samaystaan oo sidaas ay farmasiyaha ku furtaan